alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana إla عlى الظaalimiin slى اllah وslm وbaaraka عlى cabdihi وrasuulihi muxamadi وعlى آlih وصaxbihi وslma تsliima kahiira waxaynu ku guda jiray baabu taxriimi الظulmi wاlأmri biraddi الmaظaalim mar ka mid aynu soo qaadanay baabka axaadiistiisa fama huwa الظulmu ya ikhwan ma huwa tacriif الظulm cindaka ya mustafa wadcu shayi fi gayri mawdicih ama fi gayri maxalih ilaahayna jala wacalaa wuu iska xarimay isagoo maqduuru ah oo karaya ayuu haddana ilaahay iska xarimay jala wacalaa likamaali cadlih addoomaha dhexdoodana ilaahay jala wacalaa xaaraan buu ka dhigay qaala wa can abi hurayrata la waynu akrin xadiidka qaala wa can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigaasi can inabiyi nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam qaala anahu qaala inuu nabigu yidhi almuslimu qofka muslimka ah ee islaamnimadiisu ay kaamilka tahay man midka weeye salima ay ka badbaadaan almuslimuuna dadka muslimiinta ahi min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisaba waalmuhaajiru qofka muhaajirka ah ee hijroodayna man hajara waa qofka ka hijroodee macni ka taga maa naha allaahu canhu ilaahay wixii uu diiday muttafaqun calayh marka imaamu lbukhaari iyo muslim qeybta xadiidka hore isku waafaqeen inta dambe bukhaari uun baa wariyey waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canh muslimka rasuulku uu sheegayna calayhi asalaatu wasalaam waa alkaamilu lislaam waa qofka islaamnimadiisu ay kaamilka tahay oo ma aha macnuhu qofka arrimahan la sheegaayo wax ka mida ku sifoobaa asalkii islaamnimadu uu ka baxay oo macnihii islaamba maaha muslimba maaha macnu maaha waay waa qofka ay ka nabad galeen dadka muslimiinta ahi min lisaanihi wa yadihi afkiisa iyo adinkiisaba waa ka ay ka nabad galeen oo lisaanna waxaa la wixii hadal iyo ku tacalluqa ayaa laga cabiray yaddana waxaa la wixii xubnaha ku tacalluqa ayaa laga cabiray ama gacanta ha ku waxyeeleeyo ama xubnaha kale ha ku waxyeeleeyo laakiin sida haalibkaa mar haddii gacanta waxyeelada lagu geysto iyadaa la sheegay qowl waxaanu rasuulku uga cabirin calayhi salaatu wasalaam oo lisaan uu uga cabiray wallahu aclam si uu u koobsado oo uu soo hoos galo qofaan qofkii waxa weeye hadalba ku odrhan laakiin carabkiisii ku duray oo tusaale ahaan carabka soo saaray isagoo qofkii ku dheeldheelaya ama ku dhaleecaynaya eeg lamuu hadal haddana uu waxa weeyaan dee uu ku xadgudbay yaddiina waxaa soo hoosgelaya alyad almacnawiya ayay koobsanaysaa yacni gacantii macnawiga ahayd aynu tusaale ahaan qabsado oo kale ama ka qaado wixiisii oo kale ama cid waxa weeyaan ku adyadoota uu u diro oo uu faro oo kale alla waxoo dhan baa soo gudagelaya waxaa laga soo reebayaa uun wixii sharci ahaan ma'duunah sharcigu fasaxay qofkii in la waxyeeleeyo sida xuduuddii oo kale iyo tacsiiraadkii iyo wixii la mida wakadalika dacniga wixii markaa la ogol yahay insha allahu tacaala kitaabkana xaadiidta baabkaa qusaysa waynu ku gaadhi doonaa waxaa jira xaalado markaa waxa weeye dacnigii aanu dembi iyo ismi noqonahayn iyadoo dee quyuud adagi ku xidhan oo arrin markaa aada loo adkaynayo o la ilaalinayo ay tahay hijradaasi rasuulku sheegayna calayhi asalaatu wasalaam waxa ay markaa noqotaa laba nooc hijra daahira hijro muuqata macnaheedu waa alfiraaru biddiini min alfitan qofku inuu diintiisa fitanka kala cararo meelaha gaalnimadu ay ka jirto ama bidaca iyo macaasida xume ay ka jiraan inuu diintiisa si uu u badbaadin lahaa qofku ula cararo iyo nooca labaad oo ah hijra baatina oo atarku maa tadcuu ilayhi nafsu alammaaratu bisuu nafta qofka inta badan xumaanta faraysa ugu yeedhaysaa waxa ay qofka faraysa inuu qofku iska daayo oo muxaramaadka uu iskaga dheeraado halkuu doonaba ha jooge waana arrinta xadiidkani sheegahayo ka waxaa halkaa laga qaadanaya hijiradu inaanay ahayn uun waddan gaalo in laga tago waddanka muslimiintana la tago iyadoo qofku diintiisa uu la baxsanayo taasi waa qeyb hijiradii ka mid haddii la yidhaahdo waxyaabaha qofka islaamnimadiisu kaamilka ay ku noqotaa way fara badan yihiin ee maxaa labadan loo sheegay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waxaa la odhanayaa waxaa loo sheegay wallahu aclam baahida adag ee loo qabo in arrintan markaa la ogaado iyo sida inta badan dadku arrimahan macni ay ugu xadgudbaan ee meel ay ugaga dhacaan qaala wa canhu ay wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana waxa ahaa calaa haqali nabiyi sala allahu alayhi wasalam xafashka rasuulka waxaa qaadi jiro hayn jiray rajulu nin ninkaasoo yuqaalu lahu la odhan jiray kirkiratu kirkira la odhan jiray kaasaqalku waa alaabta iyo waxyaabaha culus ee qofku uu qaato waxaa lagu tacriifiyaa alciyaal wamaa yadqulu xamluhu min alamtica waa ciyaalka iyo wamaa yadqulu xamluhu min alamtica waxyaabaha qaadistiisu ay culus tahay ee alaabaha qofku uu sito ah ama uu qaato markaa waxyaabahaasuu daabadda ku rari jiray oo uu markaa ku kaxayn jiray oo uu ka rogi jiray wahaakada waxaanu ahaa nin madowwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo hadiyeeyey wa maata kolkaasuu dhintay oo wakti wakhtiyadii ka mid ah isagoo fadhiisinaya gaadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ballaadhi ay ku dhacday oo kolkaasuu sidaa ku dhintay kolkaasaa dadkii markaa ay u tahniyadeeyeen oy bogaadiyeen oy markaa uu shahaado qaatay oo jannaduu galay oo waxyaaba caynkaasa ay tilmaameen wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay dabadeeta wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama huwa fi nnaar huwa ninkani fi naari naartuu ku sugan yahay naarta ayuu ku sugan yahay fadahabuu way tegeen yanduruuna iyagoo eegaaya ilayhi isaga xaggiisa iyagoo fiirinaayo yacnii sababta uu naarta ku mutaystay iyagoo fiirinaayo oo eegaya ayay xaggiisii u kaceen wawajaduu waxay heleen cabaa'atan maro waa maro la huwado oo liidliidimalo weeye liidliidimo madowle ayaa cabaa'ada laydhah wawajaduu waxay heleen cabaa'atan maro qad qallahaa uu khiyaanay oo qaniimadii uu ka xaday rawaahu lbukhaari oo quluulka axaadiista waynu ku soo marraye la yidhaahdaa alkhiyaanatu min alghaniima qabla qismatiha khaniimadii in wax laga qaado laga khiyaameeyo iyo inta aan la qaybin ayaa markaa la yidhaahda hada alxadiid waxaa laga qaadanayaa taxriimu qaliili اlquluuli wa kaiirih sida alxaafid ibnu xajar uu yidhi quluulka kiisa yar iyo intiisa badaniba inay muxaram tahay waxaanuu ka mid yahay min kabaa'ir الdunuub arrintaana in lagu ijmaacsan yahay alimaamu nawawiyu raximah اllah uu tilmaamay waana u daliilaynu min kabaa'ir اdunuub yahay naartaa lagu mutaysanaya oo camalka haddii cidda samaysan naar loogu goodiyo ama lagu nacdalo ama xad laga waajibiyo ama iimaanka laga nafiyo ama la idhaha ilaaha iyo rasuulkaa ka beri ama midkood oo waxyaabaha lagu garto arrinkaasi inuu kabiira min alkabaa'ir yahay qaala wa can abi bakrata nufayc bni alxaarisi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga abi bakra la odhan jiray nufayc bni alxaaris can inabiyi nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yidhi waa khudbaddii rasuulku uu jeediyey xajkii xajatulwadaac maalinkii yowmu naxrigii qaala wuxuu rasuulku yihi ina azamaana xilligu qad istadaara wuxuu u wareegay ka hay-atihi qaabkiisii uu ahaa yowma khalaqa allahu asamaawaati waalard maalinkii ilaahay cirarkiiyo dhulka uu abuuray asanatu sanadu ithnaa cashara shahran waa laba iyo toban bilood weeye laba iyo toban bilood weeye oo waxaa rasuulku iftiiminayaa calayhi asalaatu wasalaam wixii gaaladii jaahiliyada ahayd ay sheegan jireen oo ahaa annasii inay bilaha qaarkood iyagu iska dib dhigtaan inuu yahay wax baatil ahoon waxba ka jirin oo caadaadkoodii xumaa waxaa ka mid ahaa bil ka mida bilaha xurmada leh inoo soo socda marka dagaal ay u baahdaan ama dagaal uu soo xaadiro waxay odhan jireen xurmadii bishani lahayd ta dambaynu u raraynaa tusaale ahaan waxa weeye tani ma aha dulqacde ee waa ta dambe inay dulqacdo tahay baynu markaa ka soo qaadana sidaa taa dabadeetana bilihii xajkuna isku riixi jireen oo tiradu ay dib isula kici jirtay tiradu sidaasay dib ugu durki jirtay ilaa siday kolba bil dib ugu riixayeen ay dib ugu riixayeen waktigiiba isbedelay markaa rasuulku maalinkan ummadda badani ay soo xaadirtay ee xajkuna uu ahaa xajkii sabootiga wuxuu dadka u sheegayaa in waktigu sidiisii hore uu ahaan jiray ee ilaahay u abuuray uu ku noqday sidii jaahiliyadu ay odhan jireen ay bilaha u dibdhigi jireen meesha ay ka baxday waa nasiicada ilaahay qur-aanka ku sheegay inama anasiiu ziyaadatn fi lkufr yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caama wayuxarimuunahu caama liyuwaaiuu ciddata maa xarama allah fayuxilu maa xarama allah zuyina lahum suu acmaali minhaa waxaa ka mida laba iyo tobankaa bilood arbacatu xurum afar xurmalaa ka mid ah oo ay xaaraan tahay waxyaabaha la ysu diiday in lala yimaado oo dhiigga in la daadiyaa uu ka mid yahay halaathu saddex mutawaaliyaatun way isku xigxigaan dulqacdo weeye saddexdaa isku xigxigaa dulqacda oo qaafka la kor dhigo ama la hoos dhigo dulqicda iyo dulqacda waxaan filayaa kasruhu inuu mashhuursan yahi u fara badan yahay laakiin labada wajiba way bannaan yihin iyo wa dulxija bishaa la idhaahdo dulxija dulxajana waa la odhan karaa waa laba luuqoo ku sugan labadoodaba duudana waa laga saari karaa alxija iyo alqacda in lagu daayaana way suuro geli karta iyo walmuxaramu bisha muxaram la idhaahdee labadaba kasii dambaysa wadaa bilood waa kuwa imaka kala gurmaaya aynu ku jiro weeye iyo wa rajabu mudara rajabtii mudar ama qolada reer mudar la idhaahdo loo tiiriyey weeye wa rajabu mudara rajabtii mudar weeye oo mudar nimanka la idhaah waxaa rasuulku ugu idaafeeyey calayhi الsalaatu wasalaam bisha rajab liannahum kaanuu yucadimuunahu akara min gayrihim aad bay bishan markaa u weyneyn jireen oo si ka badan dadka kale sidaa ay u xurmeeyaan ee u weyneeyaan bay u xurmayn jireen bishan rajab mar hadday bishani timaaddo sanqadha hubka iyo waxaa lagama maqli jirin awgeed baa loogu idaafeeyey uu sii caddeeyo wuxuu idhi aladii rajab taasoo bayna jumaadaa wa shacbaana jumaadaa iyo shacbaan udhaxaysa ee shacbaan ka horaysa dabadeeta wuxuu rasuulku uhi ayu shahrin haadaa bishani waa bishee bishani waa bishee waa la adkaynaya arrinto waa la soo jeedinayaa si waxa soo socda ay u weeleeyaan qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa og sababtay u yidhaahdeen iyagoo garanaya bisha ay tahay waxa weeye wakti waxi baa la joogayoo waxaaba iska dhici karaysa inuu magaceediiba bedelo oo magac kalaba uu bixiyo saa awgeed buu ihi fasakata wuu aamusay xataa danannaa ilaa aanu u malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bigayri ismihi magaciisii mid aan ahayn qaala wuxuu ihi dabadeeta rasuulku alaysa da lxija ay alayse lismu magaceedu miyaanu ahayn dalxija bisha magacaala miyaanay ahayn qulnaa waxaanu nidhi balaha qaala wuxuu ihi fa ayu baladin haada waddankanna waa waddankee qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmila fasakata wuu aamusay xataa danannaa annahu sayusamiihi bigayri ismih ilaa aan u malayna magaciisii mid aan ahayn inuu u bixin doono qaala wuxuu uhi alaysa albaldata miyaanu ahayn markaa baldadii miyaanu ahayn albalda oo makaa miyaanu ahayn nusqadaha qaarna albaldata alxaraam dhulkii xurmada lahaa ee beledulxaraamkii miyaanu ahayn baa ku taalla marka albalda waa calamun bilghalaba oo wuxuu calam ku noqday ghalabada daraaddeed maka oo asal ahaan albalda dee meel walba waa lagu magacaabi karaa ma fahamta meel walba dee magacaasi waa lagu magacaabi karaa magaca amaakintoo dhan dee ka dhaxeeya laakiin albalda magacani kolkii dambe wuxuu caan ku noqday oo calamun bilghalaba uu ku noqday maka sida almadiina asal ahaan magaalo weliba dee madiina ay utahay soo maha markii dambe laakiin maxaa calama ku noqday madiinatu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam magacyadii ibnu maalik uu odhan jira waqad yasiiru calama bilgalaba mudaafun aw masxuubun alkalcaqaba ayay soo gelaysa miyaanay waddankii ahayn xurmada lahaa ee maka qulnaa waxaanu nidhi balaahaa qaala wuxuu ihi fa ayu yowmin haada maalinkanna waa maalinke qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badan fasakata wuu aamusay xataa danannaa annahu sayusamiihi bigayri ismih qaala dabadeeta rasuulku wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam alaysa yowma annaxr maalinkii dhuundhowga miyaanu ahayn ee la gowracayey oodxiyooyinka iyo hadyigii xajka loo kaxaystay intaba qulnaa waxaanu nidhi balaahaa qaala wuxuu ihi fa ina dimaa'akum fadaa sifaau lfasiixa la idhaahdaa markaa macnuhu wuxuu yahay haddii aa ogaateen arrinkaa baraaruga haddaba oo ogaada maalmahan iyo bishan iyo beledulxaraamkan iyo waxyaabahan xurmadiisa aad taqaanaan wax ka xurmo badan baa jira oo in lagu xadgudbaa ay ka sii adag tahay waay fa ina dimaa'akum dhiigagiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinna iyo wa acraadakum cirdiyadiinuba calaykum korkiina xaraamun xaaraan bay ka yihin xaaraan bay ka yihin ka xurmati yawmikum haada sida maalinkiinani xurmada uu leeyahay oo kale oo muxaram ay u tahay in macsi lala yimaado fii baladikum haadaa waddankiina kan ah ee isaguna markaa beledulxaraamka ah ku sugan fii shahrikum haadaa bishiina tana iyaduna ashhurulxurumka ka mida ku sugan macnihii meelahan oo dhan maalinkan weyn iyo beledkan beledulxaraamkan iyo bishan xurmada leh in macsi lala yimaado ilaahay lagu caasiyaa sidaa ay u xun tahay ee muxaramka ay u tahay ayaa dhiiggiin iyo xoolihiin iyo acraadiinuna muxaram ay u yihiin oo in lagu xadgudbo ilaahay uu u xarimay waxaa halkaa ahlulcilmigu ay yidhaahdeen mushabbaha iyo mushabbahu bihiga yacnii labada kelmadood ee la isku shabbahaayo ama labada arrin ee la isku shabbahaayo ka fadliga badan waa in la horreysiiyo oo ka fadli ahaan hooseeyana la dambaysiiyo yacnii ka sarreeyo waa in la horreysiiyo ka kalena la dambaysiiyo oo dabadeetana ka hooseeyo kii ka sarreeye la dabageliyo ama lagu shabaho soo ma aragtid halkanna labada arrin ee la isku shabahay waa xurmada bilahan ashhurulxurumku ay leeyihiin iyo beledulxaraamka xurmadiisa ayaa mushabbahun bihigii uu yahay mushabbahina wuxuu noqday dhiigaga iyo xoolaha iyo acraadda dadka muslimiinta ah shakina waxaanu ku jirin mushabbahan dambe ayaa sarreeyo xurmo badan soo ma marka maxaa loo horreysiin waaye mushabbahan dambe ilaan isagaa sii xurmo badan oo sii adaga waxaa loo horreysiin waaye oo loo dambaysiiyey lianna kaa hore ee mushabbahun bihiiga ahi hadda wuu ka mashhuursan oo uu ka caansan yahay waa arrin markaa dadka dhexdooda caanka ah oo mashhuurka ah bilahan iyo beledulxaraamkan iyo xurmaday leeyihiin iyo sida in lagu xadgudbaayo aada khatar ugu tahay ayaa dadka ad agtooda mashhuur ka ahayd oo caan ka ahayd arrintii markaa dadka agtooda caanka ka ahayd ayaa tii kalena rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu xidhay oo uu ugu shabahay si ay u ogaadaan arrintani xurmaday leedahay iyo sida ay u weyn tahay ee sharcigu u weyneeyey baaraka allahu fiikum qaala wuxuu uhi wasatalqowna waa la kulmi doontaa rabbakum rabbigii oo fayasalukum wuu idin weydiin doonaa can acmaalikum camaladiina wuu idin weydiin doonaa yaa alaahooy ay falaa tarjicuu ay falaa tasiiruu ha noqonina bacdii aniga dabaday kufaaran gaalaha noqonina yadribu uu garaaco bacdukum barhkiinba riqaaba bacdin kuwa kale qoorahooda kufaar qooraha iska garaacda oo islaysaha noqonina waanaynu soo marray kufrigu halkankii asqarka ahaa inuu yahay iyo inuu xadiidku tilmaamayo arrintaasi xumaantay leed iyo foolxumadeeda iyo min acmaali lkufaar inuu ka mid yahay qofka muslimkaa in lala dagaalamo ama markaa ogaan la ysaga dila waaya waxyaaba fara badan oo adkaynaya xurmatu dimaa'i lmuslimiina wa amwaalihim wa acraadihim ayaa xadiidkan ku sugan arrimo badan oo arrintaa adkaynaya ku sugan waxaad ka muraajacayn doontaa tamyiizu dawi lfitanka ayaad ka eegi doontaa haddii aad hesho insha allahu tacaala ilaa toddoba arrin oo markaa xadiidka laga qaadanayo arrintaa adkaynaya ayuu soo rari jiray alaa liyuballiq alaa hooyay liyuballiq ha gaadhsiiya ashaahidu ka joogaa ee hadalkan maqlaya alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo oo cilmigan iyo dardaarankan isgaadhsiiya oo faafiya weeyi falacalla bacda man yabluguhu waxaa laga yaabaa badh uu markaa gaadho hadalkani oo cid kale ay sii gaadhsiisaa an yakuuna inuu noqdaa laga yaabaa awcaa lahu mid uga faham badan oo uga weelayn badan min bacdi man samicahu dadka maqlay barhkood yacnii mid la sii gaadhsiiyey inuu uga faham bato uga xifdi bataa laga yaabaa mid aniga hadda iga maqlay oo iga qaybay halkaana waxaa ku sugan in cilmiga markaa dadka la sii gaadhsiiyo haddii ay tahay khudbaddan rasuulku jeediye calayhi salaatu wasalaam maalintan iyo haddii ay tahay cilmiga kale nebi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam guud ahaanba qofkii wax ka midii uu soo gaadhaa waa inuu dadka gaadhsiiyo oo marka aanu isagu isku naftiisa uun ku gaaryeelin uma qaala dabadeetana wuxuu rasuulku yihi alaa hal ballaqtu hooyay ma gaadhsiiye alaa hal ballaqtu hooyay ma gaadhsiiye qulnaa waxaanu nidhi nacam haa baanu nidhi waad gaadhsiisay risaaladii waadna soo gaadhsiisay ammaanadiina alla ilaahay waad gudatay qaala wuxuu ihi allaahuma ashhada ilaahay ow ka markhaati ahow inaan gaadhsiiyey oo aan u gudbiyey fariintaad iigu dhiibtay ilaahay oo ka markhaati ahow waayo qiyaamaa dambeeyo qiyaamahana waxa weeye waa la isweydiinaya rasuul walba waa la weydiinaya ma gaadhsiisay baa la odhanayaa dadka fariintii iyo waxyigii lagu dhiibay muttafaqun caleyh markaasaa rasuulku marna gacanta uu sare u taagaayo marna uu iyaga kusoo foorarinaayey isagoo ishaaraya ilaa culuwi illaahi jala wacalaa ilaahay sarrayntiisa uu makhluuqiisa o dhan ka sarreeyo qaala wuxuu uhi wacan abi umaamata iyaas bni thaclabata alxaarisiyi radia allahu canhu waxaa saxaabigaasi laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi man iqtataca qofka goosta xaqa mri'in muslimin qof muslim ah xaqii qofka ku goosta biyamiinihi dhaartiisa intuu ku dhaarto dabadeetana sidaa kaga qaata ama markaa dhaar beena xoola ku qaata ee haddii aa laba kuu roonya ku shaqaysta dhaar been ah faqad awjaba allahu lahu naara ilaahay kaa naar buu waajibiye وxarma عalayhi الجanata jannadana wuu ka xarimay xadiidkani markaa waa min axaadii اlwaciid wey waa min axaadiiث اlwaciid oo arrinta noocani waa arrin naar lagu mutaysanayo wey haddii markaa qofku uu ka toobad keeno oo intuu nool yahay wixii xaq ahaa uu iska celiyo kolkaa ilaahay jala wacalaa dee waa ka toobad aqbalaya laakiin waa kii ku dhintay isagoo aan ka toobadkeenin haddii haddaba arrinkan uu xalaashanayey oo istixlaal ay ahayd inuu markaas sidaa naarta ku gelayo weligiina ku jirayaa shaki ma laha jannana aanay weligii sarkahayn haddii laakiin isagoon xalaashan uu sidaa ku dhinto dabadeetana naarta uu sidaa ku galo mar haddii iimaan qalbigiisa uu ku jiray marun baa naarta laga soo saari doonaa jannadaanu ku dambayn doonaa sida ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin taxriimkaasina waxaa lagu fasiri karaa xaaladaasi yani waxaa laga xarimayaa marka ugu horeysa inuu jannada hore ka galo soo ma aragtid taasina diidi mayso haddii iimaaniye tawxiid wax ka mida uu ku dhintay inuu jannada ku dambeeyo ma diideyso waay fa qaala rajulu nin baa yidhi ninkaasi inuu abi umaamo ahaabaa suuragalah ama dee mid kalaabuu ahaa wain kaana shaya yasiiran wain kaana haba ahaado ay almuqtaacu waxaa la goostay shay-an yasiiran shay yarba ha ahaade eh ma naar baa lagu tegayaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wax yarba ha noqdee waxaa qofka dhaar lagaga goostay ma naar baa lagu tegaya fa qaala wuxuu ihi wain qadiiban ay wain kaana haba ahaada qadiiban qori min araakin geed caday ka ahaadayba hadduu doono ha ahaade eh naar baa lagu gelaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariye marka qadiibantaasi xagga ciraab ahaan laba wejiba waa sax bay ku noqon kartaa inaynu nidhaahno kaana iya iyada iyo isamkeeduba meesha ka go-an yihiin buu khabar u yahay qadiibantani marka lasoo qadarana waxay noqonaysaa ay wain kaana ay huwa qadiiban min araak sidaasi waa suuragal weliba inta iyo lowda shardiyataynka ah dabadooda waxaa iska badan in kaana iyo isamkeeda inta la jaro khabarkooda oo khabarkeeda oo keliya lasoo reebo waa halkuu ibnu maalik uu odhan jiray wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabr wabada wa bacda in walow kaiira da shtahara waa halkuu odhan jiray waxaa kaloo iska suuragala qadiibantani inay tahay mafcuul ficilkiisii la xadfay oo macnuhu uu noqonaayo wain qadiiban ay wain iqtaaca haba ku goosta dhaartiisa qadiiban qori min araakin geedcaday ka ahaaday rawaahu muslim marka hadduu doono qori geedcadayaba ha noqdo waxaasi wax aada u yaroo fududba hadduu doono ha ahaado kabdacasa ha noqdo malayar ha noqdo cumaamad ha noqdo suun ha noqdo ya wax yaroo aan adiga kulaba weyneyn ha noqdo wax aada u yaroo basiidaba ha noqde eh waxa weeye naar baa lagu mutaysanaya waa arrin aada u adag oo khatarteeda leh yaa cibaad allah marka inaynu ka fogaano ayaa waajib inagu ah qaala wuxuu uhi can cadiy bni camiirata radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabiga cadiy bni camiira radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu alayhi wasalama yaqulu xaala kownihi qaa'ila xaaluu leeyahay man istacmalnaahu qofka aanu shaqaalaysiino minkum idinka idinka mida calaa camalin camal aanu ka shaqaalaysiino aya camalin kaan shaqo shaqooyinka ka mida qofka aanu ka shaqaalaysiineenu u dirno ee fakatamanaa naga qariya mikhyadan irbad naga qariya iyo famaa fowqahu waxa kasii sareeya mikhyadan waa alibra irbad naga qariya iyo famaa fawqahu waxaa kasii sareeya waxaa kasii sareeyana sida sharaxa daliilulfaalixiinka uu ku odhanaayo waxaa looga jeedaa waxaa kaga sii sareeya xagga yaraanta ay fi siqar wax kasii weyn maaha waa wax kasii kaga sii sareeya xagga yaraanta oo kasii liita naga qariya wax kasii weyna dee hadalkiisaba dah kaana wuxuu noqonayaa huluulan khiyaamuu noqonayaa yأtii bihi uu la yimaado ywma اqiyaamati maalinka qiyaama shay uu khiyaanay oo maalinka qiyaamo uu keenu noqonayo isagoo sida sidaynu axaadiista kusoo marnay faqaama waxaa istaagay ilayhi ee ila nabiyi nebiga xaggiisa waxa u kacay rajulu nin baa isu taagay ninkaasoo aswadu madow oo min alansaari ansaarta ka mid a ayaa rasuulka isu taagay kaanii waxaad moodaa anduruu ilayhi inaan eegaayo faqaala wuxuu ninkaas yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow iqbal canii iga hoo camalaka shaqadaada iga hoo iga qabso shaqadaada iga aqbal shaqadaada yani shaqadii aada ii dhiibtay ma sii hayn karaya iga qaad markaana qofku hadduu naftiisa casilo oo shaqo loo dhiibay oo loo dirtay isagu uu iska joojiyo sidaasuu dee iskaga casilmayaa oo in laga aqbaloba ma baahday ahlulcilmigu yidhaahdaan uma baahna waxaa dhici karta saxaabigu inuu calaa wajhi listishaara la tashi rasuulka uu la tashanayo kale calayhi salaatu wasalaam iyo calaa wajhi listi'daan inuu arrintaa markaa ogolaansho ka dalbanayo kale inuu ka ogolaado arrinkaa inuu u weydiinayay baa iska suura gala qaala wuxuu rasuulku uhi wamaa laka oo maxaa markaa kuu sugnaadee ku helay bay ka dhigantay saxiixa muslimkana wamaa daaka baa ku soo arooray maxaa arrintaasi uu yahay ee kugu kalifay qaala wuxuu ihi samictuka waxaan ku maqlay taquulu adiga oo odha kada wa kadaa sidaa iyo sidaa yacni sidaa xadiidkaa hore uu markaa lagu soo sheegay adigoo sidaa leh ayaan markaa maqlay kolkaa waa culays oo waa arrin adag in markaa aan arrintaa dee iska daayo ayay ila noqotay qaala wuxuu rasuulku uhi wa ana anigu aquuluhu waan leeyahay alaana haddaaban leeyahay ima kaabaan leeyahay hadalkii hore man istacmalnaahu qofkaanu ka shaqaalaysinaa calaa camalin shaqo falyaji' ha la yimaada biqaliilihi kiisa yar iyo wa kaiirihi kiisa badanba famaa uutiya wixii laga siiyo akhada wuu qaadan doonaa wixii laga siiyo marka uu wixii wada keeno wixii laga siiyo ee uu tusaale ahaan markaa hadduu zako yahay laga siiyo ilaan zakada dadka wax laga siinaya waxaa ka mid ah walcaamiliina calayha soo ma ama miskiinnimo uu u baahan yahay uu mutaystay lagu siiyo ama looba gartay calaa washi calaa wajhi tashjiic lagu dhiiri gelinaayo madaxdu ay u gartaan akhada waxa weeye uu qaadan doonaa wamaa nuhiya canhu wixii loo diiday ee la siin waayana intaha uu ka joogsanayaa weeyi oo dee ma qaadanayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey kaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa ammaanaadka dadka had iyo jeer loo dhiibiyo shaqooyinka loo dirsado inaanay markaa iyagu de iskaga tasarufin oo xoolaha ay ku ururinayaan iyo waxay dadka ka qaadayaan siday doonaan aanay ka yeelin arrintaasina maanta waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka loo dayacay oo ninkii shaqo loo dira ama meel loo dhiibaaba siduu doonuu iska yeelayaa marka wax yarra waxa weeye faraguudkeedna wuu isu soo dhaafinayaa intuu doonana xagganu markaa iskaga guranaya marka dadkan had iyo jeer dawladda u shaqeeya kala duwan arrinta noocaasa waa inay iska ilaaliyaan oy ka fogaadaan aada isaga ilaaliyaan waayo arrintaas waa daahiro jirto oo fara badan weya qaala wacan cumara bni اlkhaaabi radia allahu canhu qaala waxaa laga wariyey cumar ibn اlkhaaab inuu yihi lamaa kaana markuu i dhacay yowmu khaybara maalinkii khaybar markii uu dhacay waay kaana taama bal hadda iskaga wado ay lamaa xasala yowmu khaybara ama lamaa habata markii maalinkii khaybar uu yimi khaybarana dee waa la maaragtay munsarifna waa laga dhigi karaa maa laa yansarifna waa laga dhigi karaa waa biictibaaray aqbala nafaru min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama aqbala waxa yimi nafarun koox baa yimi kooxdaasoo min asxaabi nabiyi asxaabta nabiga ka mida sala allahu alayhi wasalam faqaaluu waxay idhaahdeen fulaanun shahiidun hebel waa shahiid bay idhaahdeen wa fulaanun shahiidun hebel kalena waa shahiid xataa maruu ilaa ay soo mareen calaa rajulin nin bay soo mareen faqaaluu kolkaasay idhaahdeen fulaanu shahiidun hebelle waa shahiid markaa soo mareen xagga sheegsheegista ilaa ay soo mareen oo siday dad u sheegsheegayaanee hebel iyo hebel iyo hebel ahaayeen ayay carabka soo marayeen nin ka mida markaa raggii say idhahdeen hebelle waa shahiid sharaxa wuxuu ka odhanayaa saasaa xoog badan wallahu aclam ama kolba nin bay soo marayeen meydahoo yaallo say odhanaya hebel waa shahiid say mid kala mara hebel waa shahiid ilaa ay markii dambe soo gaadheen nin oo ay yidhaahdeen hebelkanna waa shahiid meydkiisa ilaa ay soo gaadheen labada weji wada iska ixtimaali karta wa qaala nabiyu dabadeetana nabigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama kalaa maya inii anigu ra'aytuhu waxaan ku arkay fi naari naarta naarta isagoo ku sugan baan arkay fii burdatin go' markaa sababtiisaanu naarta u galay fii burdatin ay fii sababi burda go' sababtiibuu naarta u galay burdadaasoo qallaha uu khiyaanay oo qaniimadii uu kala dhex baxay aw cabaa'atin ama markaa bustaba oo noocun maryaha ka mida waa shakun min araawi awdaasina rawaahu muslim mara uu xaday ayuu naarta kolkaa ku galay kaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa inaan fulaanu shahiid la odhanahayn waayo shahiidka xaqiiqiga ahi waa qof sacaado weyn helay ilaahay agtiisana darajooyinka sare ee istixqaaqay oo mutaystay ilaahay baana og markaa qofka shahiidka dhabta allahu aclam allahu aclamu bih sidaa awgeed baa imaamu lbukhaari wuxuu saxiixiisa guntaa baabu laa yuqaalu fulanu shahiid la odhan maayo hebel waa shahiid lama odhanaayo dabadeetana axaadiis buu soo arooriyaa axaadiis macnaha laga qaadanayuu soo arooriya ma garat la yskama odhan kara markaa hebel waa shahiida lama odhan karo kii macrikada iyo dagaalka gaalada ku dhintay haddii aan la odhan karin fulaan waa shahiid mid kale maxaad u malaynaysaa oo meel kale iskaga dhintay ama si kaleba u baxay ma la odhan karaa waa shahiid laa arrintaasi dadka aada bay ugu badan tahay dadka caamada ahi qof bay iska odhanayaan fulaan min annaas bay iska odhanayaan hadduu doono dagaal fitnaa ku dhintay bay odhanayaan shahiid buu ahaa ama shuhadadii shuhadadii weeye ayay odhanayaan arrinta noocaasa waa in la iska ilaaliyo waxaynu naqaanaa xarakaadka qaarkood wadaadadii xarakiinta ahaa barhkood inay markaa shahiid yidhaahdaan ashahiid fulaan baad arkaysaa iyagoo shahiid xasan albanna shahiid sayid qutb sayid qutb iyaga aada inta badan shahiid u yidhaahda ka calaa kulli xaal taasi mid habboon ma aha oo in la yskaga gaabsado soo ma aragtid in laga gaabsado وعن أبي qتاadة الحاrث بن ربعي رضي الله عنه عن رsuuل اللahi رasuulka ilaahy wuxuu ka wariyey slى الله عليه وسلم أنhu rasuulku qaama wuu istaagay فيihim dhexdooda ayuu ka kacay ay khaطيiba khaطيib xaalo uu khudbadaynaayo n isagoo khudbadaynayuu ka dhex kacay wey khudbadaha rasuulkuna sidaynu sheegnay qaarna waxay ahaayeen khudbado madal iyo wakti leh qaarna waxay ahaayeen qaar markaa munaasaba markay timaado uu saxaabada la hadli jiray oo u jeedin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadakara lahum wuxuu sheegay saxaabadii ana aljihaada fii sabiili illaah in jihaadka ilaahay daraaddii loo jihaado iyo waliimaana bilaahi rumaynta ilaahay la rumeeyo afdalul acmaali camalada ta ugu fadliga badan ay tahay faqaama rajulu nin baa kacay oo faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ara-ayta bal waxaad ka warantaa in qutiltu haddii lay dila fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii tukafaru canii ayaa tukafaru canii ma layga tirtirayaa layga dhaafayaa khataayaaya gafafkayga faqaala lahu wuxuu ninkii ku yihi rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama nacam ha in qutilta haddii lagulaguu dilo fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii wa anta adigoo saabirun sabirsan oo muxtasibun ku ajar dalbaaya arrinkaasoo mukhlis ah oo muqbilun cadowga ku sii jeedo oo hayru mudbirin aan cararin oon dhabar jeedin adigoo sidaasa haddii lagu dilo haa gafafkaagii waa laga dhaafay muqbil xagga gaalada sii qaabilsanaya cadowga hayru mudbir waa lagu sii adkay oo aan dhabar jeedin uma qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama kayfa qulta haddana wuxuu rasuulku yihi waa sidee baa tidhi maxaa tidhi qaala wuxuu ihi ara-ayta ka waran in qutiltu fii sabiili illah ilaahay daraaddii haddii lay dilo atukafaru canii khataayaaya faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa ku yihi nacma wa anta saabirun yanii haddii lagu dilo sida jumladdaa hore ay tilmaamaysay ay in qutilta fii sabiili illaah wa anta saabirun adigoo sabirsan oo muxtasibun ajar dalbaayo jihaadkaaga ku ajar dalbaayo kuna sabirsan dhibaatooyinka iyo maaragtay dee howlaha dagaalku iska leeyahy oo muqbilun xagga kacdo uga qaabilsan oo hayru mudbirin aan dhabar jeedin sidaa adigoo ah haddii la gudi lahaa ila dayna daynta mooyaane daynta mooyaane dayntuun baan markaa laga dhaaf fa ina jibriila maxaa yeelay jibriil baa qaala lidaalika arrinkaa igu yidhi jibriil baa arrinkaa ii waaxiyoodo intaa ii sheegay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey muxtasibku sida alimaamu nawowi uu yidhi almukhlisu lilaahi tacaala waa qofka ilaahay camalkiisa u badhax tiraayo waxaana xadiidka laga qaadanayaa xuquuqda aadamiyiinta in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo iyo jihaadka qofku ilaahay daraaddii u jihaada iyo shahaado qaadatada shahaado qaadashada uu shahaado qaato ee jihaadkaa uu ku dhinto inaan markaa xuquuqda aadamiyiinta lagu dhaafahayn oo qofka aan lagaga dhaafahayn oo hadda dayntii baa laynoo sheegay laakiin xuquuqdii kale aadamuhuna waa la mid wey marka jihaadka iyo acmaa shahaado qaadashada iyo acmaasha kale birka ee gafafka lagu dhaafo waxaa lagu dhaafaya waa xuquuqda ilaahay jala wacalaa weeye amaa xuquuqda aadamiyiintu waxay qofka uga baahan yihiin inuu markaa waxa weeye iska guday u baahan yihin oo uu intuu nool yahay sidaynu axaadiidta ku soo maray wixii iska celiyo oo hadduu cirdi yahay ka xalaashado soo ma aragtid ayay u baahan tahay dayntaasi waxaa alimaamu lqurطubi uu yidhaahdaa raximahu llah waa daynta qofku bixinteeda uu ku gaboodfalay oo isagoo iska bixin karaayo uu qofkii lahaa ka meermeeriyey ee uu maaragtay dee ogaan u bixin waayey laakiin dayntii qofka lagu lahaa ee tusaale ahaan inuu bixiyaba aanu makansan ee suuragal aanay u noqon ama markaa wuxuu ku bixiyaba uu waayey hase yeeshee waxa weeye uu go-aan ay u ahayd inuu iska bixiyo isla markaana aanu qarinin haddii dardaarmi uu dardaarmi karayna uu siiba dardaarmay uhi dayntaa ha layga bixiyo intaasaa laygu leeyahay tii sidaa ahayd ee qofku aanu ku gaboodfalin in sha allahu ilaahay ciddii kulahayd waa ka raalligelinayaa wey soo ma aragtid waayo ilaahay karamkiisu waa mid waasixa wey kadaa qaal sidaasaa uu ku idhaahdaa sharaxa صaxiixa muslimka qaala وعan abi hurayraةa radي الlahu عanhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama qaala anahu qaala waxaa rasuulkeenuu yihi atadruuna ma garanaysaan man اlmflisu qofka caydh ahe mucsirka ahi kuu yahay ka kacay n waxba faraa ku haynu qofku yay mataqaana qaaluu waxay idhaahdeen almuflisu qolka mufliska ahi fiina annaga dhexdayada ma laa dirhama lahu waa qofkaan dirham haynin yani lacag markaa waxa weeyaan dirham ah ama lacagnimo waa ka aan haynin maal ku hayn iyo walaa mataaca alaabtoona ma laa dirhama lahu walaa mataaca walaa mataaca lah waa kaan dirham iyo alaab kala toona haynin lacagna ma hayo alaab kalena oo dee iyaduba lacagta udhigmaysana ma hayo xaao ma hayo kaa iska faraha marana mucsirkaa baanu idhaha muflis ba fa qaala wuxuu ihi ina almuflisa qofka mufliska ah ee dhabta ahi min ummati ummadayda ka midi man yaati waa qofka la imanaayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaame bisalaatin salaad buu la imanayaa iyo wa siyaamin soom buu la imanayaa iyo wa zakaati zaku la imanaya iyo macnii acmaal kale oo khayru la imanaya wayaati wuuse imanayaa waqad shatama haadaa isagoo kan caayay kan isagoo caayay waqadafa haadaa kana qadfay oo zina iyo wax la mida ku ganay wa akala maala haadaa kan xoolihiisiina cunay cunistu had iyo jeer waa sida ugu caansan ee maalka loo baabi'iyo hadduu si kale u isticmaalay oo xaqdarro uu ugu isticmaalayna waa la mido oo wasafaka dama haadaa kan dhiiggiisa daadiyey wa daraba haadaa kan garaacay ayuu imanaya oo dad badani waxyeelo iyo dulmi usoo geystay kow fa yucطaa waxaa la siinayaa haadaakan ishaaradu waxay ku dhacaysaa dadkaa u waxyeeleeye midkoodun fa yucطaa waxaa la siinayaa haadaakan min xasanaatihi xasanaadkiisiibaa wax laga siinaya wa haadaakanna min xasanaatihi xasanaadkiisii uu la yimi baa wax laga siinaya inta laga siinayaana waa in ilaahay og yahay jala wacala oo xadgudubkaa uu ku sameeyey in munaasib u ah u dhigantaa xasanaadkiisii laga siinayo yani maalinkan xasanaadkii baa lagu gashi baxaya fa in faniyat hadday dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisu hadday dhammaadaan qabla an yuqdaa inta aan la gudin maa calayhi waxa korkiisa saaran ee loo sheeganayo ee dulmi ah ukhida waxaa laga soo qaadayaa min khataayaahum gafafkoodii ayaa wax laga soo qaadaya gafafkoodii ayaa markaa wax laga soo qaadayaa dadkii uu ku xadgudbay gafafkoodii baa wax ka mida lasoo qaadaya waa urixad kolkaasaa lagu tuuraya caleyhi korkiisa isaga dusha laga saaraya uma dabadeetana urixa fi naari naartaa lagu tuuraya rawaahu muslim sidaasuu naarta ku gelaya markaa u fiirsa xasanaadkii uu la dhintay dadkii uu ku xadgudbiu dulmiyey baa kuyuu u galay markaasaa gebigoodii baa la dhamaysta sidaa marka lagu dhamaysta hadday wax ku hadrhaan iyagaa sayi-aadkoodii inta lasoo qaado isaga dusha laga lagaga tuuraya suu sidaa naarta ku gelay alciyaadu billaah waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa waxyeeladan dadka ee had iyo jeer caadada inoo noqotay sida ay u adag tahay weliba waxaad ku darsataa inta badan xasanaad marka aynu samaynayno xasanadaasi inay tahay xasano laynaga aqbaliyo in kale warma hayno waaya waxaa dhici karta inaad adigu xasano xisaabsanaysa laakiin aan lagaaba aqbalinba waaya xasanada ikhlaas bay u baahan tahay in ikhlaaskii wax galeenoo dabeetana aan lagaaba aqbalin baa laga yaaba ama ikhlaas waabu jiraye laakiin waxyaabo kale oo meesha xasanadii baabiinayaad la timiba sida cujbigii iyo waxyaabihii la midka ahaa markaa xasanaadka qofka xataa badsada ayaa in inta la aqbaliyo in kale inta kale ilaahay ogii jala wacala waxaad ka warantaa dib marka hore xasanaadkaaguba aanay badnayn oo in ka mid ahun lagaa aqbalay oo intiina maalinkaa dad kale ay qaataan oo bar banaanisa soo taagto miyaanay walaalayaal arrin waxa weeye aada iyo aada u khatar badan ahay ilaahay baynu xaaladda noocaasa ka magan gelaynaa waxaase loo baahan yahay in la feejigaysto oo la dadaalo xadiiskanina wuxuu la macnaa yahay xadiid hore oo isla abi hurayre qudhiisu uu warinaayo imaamu lbukhaari uu ku wariyey saxiixiisa xadiidkaynu caawa ka qaadnay xadiidkii ka horreeyey markaa imaamu lbukhaarina lafdigaa horuu ku wariyey ee habeenkii hore aynu ku joojinay imaamu muslimna lafdigan hadda inoo yaallo ku wariyey sooma aragtid waana isku saxaabi sida alxaafid ibnu xajar uu tilmaamayna siyaaqan muslim ayaa kasii caddaan badan oo kasii dhammaystiran sooma aragtid oo siyaaqaa hore ee bukhaari nooc markaa koobnaana ku jirta haddaba xadiidkaa hore bal hadda ku noqo xadiidkaa aynu ka soo bilowno caawa kaa ka horreeyaan idiin sheegayo bukhaari wariyo balhada dib ugu noqo ma haysa man kaanat cindahu lafdiga madlama muxuu idin xarakeeyey yah laamka ayuu u goday musqalo badan baynu haynaa oo kala duwan mogta laamkaa ma kuu guda adiga ma xarakay ee laamka ayuu u goday ma xarakay ya e muxuu qoray la aye xarakeynaya oo ay garta kelmadu waa madluma wey saas isaga xarakeeya madlama baynu akrinaan filay habeenkii hore sida saxda ahi waxa weeye madluma man kaanat cindahu madlumatun bidami laami laamka waa la godaya qaala wuxuu uhi wacan umi salamata radia allahu canha ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi inamaa ana basharu in kalaba maahe anigu bashar baanahay wa inakum idinkuna takhtasimuuna ilaya waa isula soo kay dood tegaysaan oo waa isula ka imanaysaan idinkoo doodayo is haysta walacalla bacdakum waxaa laga yaabaa barhkiina an yakuuna inuu noqdo alxana mid ka caddayn og bixujatihi xujadiisa min bacdin barh kale oo inaad kala afminshaarsantihin oo kala aftahansantihin baa suuragal ah oo fa aqdiya aan markaa xukumo binaxwi maa asmacu waxa aan maqlo aan wax ku xukumo sida aan maqlo oo kale aan wax ku xukumo faman qadaytu lahu qofka aan haddaba u xukumo bixaqi akhiihi xaqi walaalkii qofka aan u xukumaa fa inamaa aqطacu lahu waxaan u jarayaa unqicatan qayb baan u jarayaa min annaari naarta ka mid a muttafaqun calayh ee ha qaataamaha iska daaye xadiidkani sababulwuruudna wuu lahaa waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu bashar yahay oo qeybka aanu ogeyn wixii ilaahay dee ka ogeysiiyey mooyaane iyo qaadigu dadka isagu cilmigiisa iyo danigiisa inaanu ku xukumayne wixii markaa bayinaad ah iyo shuhuud ah iyo dhaarihii iyo qaraa-intii buu dadka ku kala saaraya uu ku xukumaya waay taasuu dadka ku kala saaraya qofkana waxaan u lahayn haddii qaadiga ama maxakamaddu ay u xukunto sidaa ugu xalaaloobi maayo boqol maxakamadood hadday qofka u xukumaan mar haddaanu waxaan lahayn lagama yaabana waa xaaraan uu qaatay wey soo ma aragtid waa muxaram uu qaatay boqol shaambadood haddii loogu dhufto iyo boqol garsoora haddii ay saxeexaan iyo haddii xataa hubinta u dambaysaa ay isaga raaciso waxaan haddii aanu lahayn maya saa ugu xalaalo waa ka xaar waa xaaraan cunun xaaraanun buu cunaya ma fahamta taasina tan noocaasa weeye dadkuna sidaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam dee way kala aftahansan yihiinoo way kala caddayn ogyihiin hadalka iyo dacaawida iyo sheegashooyinka iyo sida maaragtay kiisaska loo soo oogo dadku dee way ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa kii xaqa lahaa ee dhabta waxaan u lahaa inuu caddaynba keli waayo u maamaaleeyo kii weerarka ahaa ee waxaan aan lahayn ee markaa ku haystee daalimka ahaana inuu wax kala saafaa laga yaaba o deetana qaadigu is idhaahda halayla malaakaasa ru sheegi oo isaga ugu xaquuqa iska dhici karta taasaa markaa rasuulku inooga digaya calayhi salaatu wasalaam alxana ay afsaxa wa afdana saasaa lagu macnaynaya imaamu nawowi waxa uu yihi alxanaey aclama baa looga jeedaa oo cilmi badan markaa inuu macnaha guudun eegaa laga yaaba laakiin macnaha alxana waayo afsaxa oo afdana yani waxa weeyaan mid ku fasaaxo badan oo u faham badan xagga hadalka iyo xujada cid kale uga fasaaxo badan oo ka caddayn og inuu yahay baa dhici karta qaala wuxuu ihi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala ibn cumar waxaa laga wariyey qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama lan yazaala ka suuli maayo almu'minu qofka muslim mu'minka ahi fii fusxatin ballaadh inuu ku sugan yahay min diinihi diintiisa inuu ballaadh kaga sugan yahay maa lam yusib inta aanu asiibin daman dhiig dhiigaasoo xaraaman xaaraan ah rawaahu lbukhaari diintiisa inuu ballaadh kaga sugan yahay oo macnihii uu waxa weeye rajo qabo iyo waanwaan oo raxmadda ilaahay uu filanaayo oo uu dhadhow yahay ka zuuli maayo inta aanu dhiig xaaraana faraa la gelin dii laakiin dhiig xaaraana uu faraha la galo bad buu galay kaasi bad waa qof bad galay walciyaadu billaah waa min waradaati lumuur arrimaha aadka u khatarta badan ayay ka mid tahay arrinka noocaas marka fii fusxana waa fii saca yani ballaadh ka zuuli maayo inuu diintiisa kaga sugan yahay waxaa xadiidka kolkaa laga deliishanayaa dhiigaga iyo arrinkoodu sida ay u khatarta badan yihiin ee islaamku u dhowray qof mu'mina in dhiiggii lagu dhiirado oo arrin halis badan wey qaala wacan khawlata binti haamirin ilansaariyati radia allahu canha waxaa laga wariyey khawla oo binti thaamir ah alansaariyati ansaariyadda ahayd wuxuu muxaqiqa leeyahay binti caamir baa ku soo aroortay nusakha maطbuuca ah laakiin asalka waxaa ku sugnayd buu leeyahy binti thaamir asalka makhtuudka ah kutubu taraajumna waa sida waafaqsan waqiila kayru dalika si aana si aan ahayna waa la sheegay wa hiya iyadu imra'atu xamzata radia allahu canhu wa canha waa xamza ibnu cabdilmualib cami rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam haweenaydiisi isaga iyo iyadaba ilaahay raalliha ka noqdo radia allahu canhumaa baa nusakha qaar ku soo aroortay iyadaana kooban in labadoodaba la israaciyo leha radia allahu canhumaa umu muxamed baana la odhan jiray umu muxamed waa khawla binti thamir qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina rijaala rag ayaa yatakhawaduuna ku dhuumbanaya fii maalillaahi maalka ilaahay bigayri xaqin xaq la-aan bay ku dhuun xaq daray ku dhuumbanayaan oo macnii ay ku dhuumbanayaan waxaa looga jeedaa xaq daray ugu tasarufayaan yatakhawaduun ay yatasarafuun maalkaa ilaahayna waxaa looga jeedaa maalka dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin ka dhaxeeya hantida dadweynaha baytulmaalka iyo waxa weeya wixii la mid ah kadaalika maalka qofku xataa uu gaarka u leeyahay dee uma banaano si sharciga khilaafsan inuu ugu tasarufo oo uu maaragtay u maamulo waxaan u banaanayna uu ku bixiyaa uma banaano xataa maalkiisa gaarka uu leeyahay maal caam ahoo dadkao dhan ka dhaxeeya in si qaldan loogu tasarufana hadalkeedaba daah falahum waxa ay leeyihiin kuwaasi annaaru naar bay leeyihiin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama rawaahu lbukhaariy kuwa maalka ilaahay dadka muslimiinta ka dhaxeeya hantida caamkaa ah si qaldan ugu tasarufayaa qiyaamaha naar bay leeyihiin arrinkaasi dhibta uu leeyahay baa xadiidku inoo caddaynaya ee arrinkana markaa waa wasfi munaasib oo ah baa la tilmaamay oo tasaruf xumada ah xaqdarada ah ayay ku mutaysteen naarta maalinka qiyaame markaa in laga fogaadaa waajib ah wax shaksi keligii sheeganayaynu garanaynaa dhibta uu leeyahay haddii dulmi lagu qaato ama xaqdarro waxaad u malaynaysaa wax dadka oo dhami ay sheeganayaan oo qof waliba uu maaragtay meel ka soo gelaayo haddii xaqdarra lagu qaato maxaad u malaynaysa yacni dhibtu ka sii badan rawaahu lbukhaari halkaasaa kolkaa baabkaasina uu ku dhammaaday waxaan filayaa sagaal iyo toban xadiid inuu ku soo arooriyey waxaynu ku khatimaynaa uun masale aan islahaa baraaruju xadiidkaa hore abi hurayra ee muslimku wariye atadruuna man ilmuflis waxaa laynoo tilmaamay qofkii kolka xasanaadkiisi ay dhammaadaan dad kale sayi-aadkooda in dhakada laga saarayo sidaana uu ku naar tegayo taasi markaa ka hor iman mayso hadalka rabbi yidhi jala wacalaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa naf markaa dembaabtaa qaadi mayso naf kale dembigeed markaa dunuubtan isagu markii hore aan u shaqaysanay haddana dusha laga saaray maxay ahayd waxa weeye walow dunuubu isagu shaqaystay yaanay ahaanine laakiin dee isagaa waxyeelada noocaasa naftiisa usoo jiiday oo dulmiguu samaynayey iyo gardarradii uu markaa ku kacayey iyo dadkii uu ku xadgudbaayey daraaddeed ayuu naftiisa ugu soo jiiday in dunuubtan dusha laga saaro deeto sidaa uu ku naartay soo ma aragti wax markaa dad kale ay galabsadeen oo isagoo isagoo aan waxba kasbanuu dusha laga saaray maaha ee waa wax isagu hee uu galabsaday sidaa awgeed xadiidka iyo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa aayaddaa qur-aanka ah iska hor iman maayaan guud ahaanna waa in dulmigaasi la iska jiro si kooban baa maaragtay si yar buu kusoo geli karaa wixii qofku uu ku dhacayna kolleyba dhacdhacu waa iska badan yahay intuu nool yahay sidii uu uga bixi lahaa waa inuu ka artatabaysto ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa markaa jannada inuu ina geeyo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online